tuulooyin dhowr ah ayay ciidamada danab ee sida gaarka ugu tababaran ay la wareegeen asbuucyadan howlgal ay ka wadeen deegaanka shabeellaha hoose halkaasi oo ciidamada danab dhowr meelood ay galeen qaybana ay dhanka hawada maaragtay ay ka weerareen qaybana dhanka lugta ay ka weerareen oo ciidamada gaadiidka gaashaaman iyo kuwa lugta ay galeen waxaa kamid ah deegaan uu ku yaalo ceel maawiya oo bulshadii ku dhaqnayd ay muddo dhowr sano ahba aysan degin oo halkaasi ay ka cayriyeen nabadiidku waxaa maaragtay ceelkaasi la yihahda ceel saliin oo dadkii deganaa sanadihii ugu dambeeyaba ay maaragtay ka maqnaayeen oo kooxaha nabadiidka ay maaragtay halkaasi ka dhigteen goob ay ku dhuumaalaystaan goobtaasi ayaan maaragtay la wareegnay oo si xoog leh aan u qabanay ceelkii iyo hareerihiisii iyo tuulooyinkii ku dhidhow haddii aad aragtid waad yaabaysaa ilaa iyo dhowr iyo toban tuulo oo aagaasi ku yaalay konton kilomitr waxa weeyaan oo isku weera oo dhul adiga aada u weyn oo tuulooyinkii ku yaalay iyo wixii dhan la burburiyey oo la gubay adiga meesha waxa yaalay waxa weeyaan waa wax maaragtay bulshadii degeneyd masiiba ayaa ku dhacday baa la dhihi lahaa waxa weeyaan deegaankaas deganaa ayaan doonayna inaan kusoo celino waxaad mawlid ka warantaa deegaanka ceelfaniin xaguu ku yaalaa wuxuu ku yaalaa wuxuu udhexeeyaa lamber conton iyo meesha la yiraahdo ilib markaan la yiraahdo waa deexda dhulka deexda ah wey waxaad sheegtay in aad qabateen degaano dhowra iyo tuulooyin dhowra marka tuulooyinkaas maxaa si gaara loogu beegsada xilligan hawlgalkan wuu socday muddadanba wuu socday ilaa iyo beriire ayaa la qabtay tulooyinka dhulka waxaa weyaan waxaa loo beegsanayo waxa weyaan dhulkan gebi ahaantiisba geyiga soomaaliyeed waxaa la doonaya in laga sifeeyo shabaab qorshaha hadda socdana waxa weeyaan meel walba in ciidamo la dejiyo dadkii deegaanka lagu soo celiyo soomaaliyana ay ka dhamaato wejigii maaragtay argagixisada ay ka dhamaanayso ayaa maaragta soo baxday lagana cerib tiro sidoo kale ciidamada cirka ururka danab ayaa waxay weerareen sanaale iyo owdegle waxay maaragtay halkaas kasoo qabteen dadka loo yaqaano amiirada ay dhahaan horjoogayaasha nabaddiidka oo ilaa iyo lix gaaraya waxay kaloo kasoo qabteen maxaabiis aada u tiro badan ayay kasoo daayeen halkaas oo ay soo qaadeen dhanka kale ciidamada danab iyo kuwa militariga ciidanka feder ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada jubbaland ayaa waxay galeen beletul raxma meel la yidhaahdo iyo tulooyin yaryaro ku hareereysan oo hoostaga jamaame halkaasna maaragtay dagaal ayaa ka dhacay qaarna way kaga dileen qaarna way kaga dhaawaceen ciidamadaasna ilaa hadda howlgalkooda u socdaa dhanka iyo jamaame ayay ku taagan yihiin deegaankaas dhanna waa laga shaqeynaya insha allah kariim mawlid waxaad ka warantaa intaas dagaaladan waa la galaa al-shabaab lagu qaado saacado ama maalmoay socdaan haddana dib baa looga soo noqdaa meeshii buu kasii bilowdaa oo al-shabaab marna laguma guulaysto in degaanada ay ku sugan yihiin marka laga soo tago magaalada muqdisho oo weli ay qaraxyo ka sameynayaan marka howlgalkiinan hadda muxuu soo kordhin karaa baad isleedahay oo ku saabsan dhinaca al-shabaab caasho horta aad baad umahadsan tahay horta waxaas ma jiraan waxaas ma jiraan saxaafadda ama mediaha waxaa weli dhagaha uga dhegan ciidan baa meel tegay oo kasoo laabtay ama kasoo noqday arrimahaas way dhamaatay muddooyinkan dambe waxaas way dhamaadeen goobihii hadda muddooyinkii bilihii ugu dambeeyey sanadkan bilowgiis ilaa hadda inta goob la qabtay wax laga soo laabtay ma lahan wax kasoo laaba shalay laga soo laabanayana hadda ka dambe insha allah kariim ma jirto goob walba waxaan ka dhisnay difaacyo waaweyn ciidamadii ciidamo adag oo loogu talagalay in ay difaacaan dadka deegaanka la dhaqmaan amniga sugaan ayaa loo diyaariyey ciidamada sida gaarkaa u tababaran ee danabna goob kasta oo ay al-shabaab joogaan inay qabtaan ayaa loogu talagalay ciidan ay hor istaagi karaan al-shabaab iyo cid kastaba iyo nabadiid kastaba ciidan uu hor istaagi kara ma ahan waa ciidan qalabaysan dhanka cirka iyo dhanka dhulkaba maaragtay howlgaladooda ka qaada ciidamadaas ayaa deegaanada qabta ciidamo loogu talagalay oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ahna waxa weeyaan goobtaas ayaa la dejiyaa si nidaamsan oo tababar iyo cilmi iyo aqoon ay u leeyihiinna amniga deegaanadii loo dhiibo way u sugaan waxaad ka warantaa mawlid waxaan ognahay in dadkii deganaa degaanadaas hadda aad sheegtay in al-shabaab aad kala wareegteen ee ku yaala shabeellaha hoose inta badan dadkii deganaa qax bay ku maqan yihiin oo way kasoo qaxeen degaanadoodii oo waxay macluul ku haysaa meelo badan oo magaalada muqdisho ka mid a iyo degaanada kale ee gobolka shabeellaha hoose ku xeeran ilaa iyo baay bay taxan yihiin dadkii degaankaasi ku noolaa maxaa dadkaasi u sheegaysaa hadda dadkaas waxaan leeyahay horta waxaan waa waxa ilaahay qoray oo maaragtay dhibaato safmar ahoo dalka soo martay weeyaan duufaantaasna way dhamaatay insha allah ciribtirkeedana annaga ayaa gacanta ku hayno dadkaasna waxa weeyaan dhib iyo dheef ba waan la qaybsanaynaa insha allah karim degaanada hadda gobolka shabeellaha hoose ka tirsan ee aada al-shabaab ka xoreyseen sidaad sheegtay ee dadku ay ku dhiiran karaan inay dib ugu noqdaan oo ay noloshoodii dib ugu abuurtaan waa kuwe beriire caanoole sabiid hadda tan maanta aan qabanay ilaa iyo asbuucyadanba meelaha aan qabanaynay waxa weeyaan sida ceelsaniin oo kale waa meel burbursan dadkeedii waxay degan yihiin xooggeysa dadkii ceelsaniin deganaa lamber conton ayay degan yihiin xooggooda oo meeshaas ay aada ugu dacdaraysan yihiin meel hadda cusub dee oo hadda kadib guryihii ku dhisnaa iyo wixii dhan ba laga burburiyey dad uguma baaqatay uguma baaqayo ceelsaniin waa la qabtay laakiin waa meel hawd noqotay oo dee kayn noqotay oo dhuumaalaysa ugu talagaleen balse ilaahay ma oran inay maaragtay kusii waaraan insha allah karim sideedii hore ayay usoo carmirmi doontaa dadkii lahaa iyo dadkii deegaankaas deganaa ee soomaaliyeed na waxay ugu nooloon doonaan si wanaagsan bay ugu noolaan doonaan insha allah